wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada warar hordhaca ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland iyo ilaaladiisa warkan ayuu haaruun macruuf waxa uu ka waraysta duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland saahid maxamuud cali walaalle waxaa qarax isnidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafwaayey guddoomiyihii gobolka allah u naxariistay axmed muuse nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii
guud ahaan imise qofaa dhimatay tirada rasmiga ay hadda weli lama xaqiijin waayo qaraxu waa qarax aada u weyn oo khasaaro weyn geystay inta la hubo staafkii iyo guddoomiyihii iyo darawalkii waaye waxaad ii sheegtaa marka qaraxa maxaa loo adeegsaday ma qof baa isnidaamiyey ma baabuurba ma miino ayay ahayd waa qarax wuu ahaa walaala gaari oo ismidaamiyo uu wato oo qarax saaran yahayba waxaa lagu dhuftay gaarigii guddoomiyaha gobolka ma ma halkiiba ku dhintay guddoomiyuhu mise dhaawac baa loo qaado cisbitaal ku dhintay maye halkiiba ku dhintay walaale waa waa meesha ku meesha ku dhintay allah naxariisto allahu naxariisto waa idinka tacsiyadeen su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayo bal wax yar iga sheeg taariikhda guddoomiyaha xilliga la magacaabay iyo shaksiyadiisii
walaala guddoomiyuhu waxaa xilkan loo magacaabay adiga abriil sanadkii hore may sanadkii hore wuxuu hadda guddoomiyaha gobolka hayaa waa hal sano iyo bil nin wuxuu ahaa oday ah oo rugcada siyaasadda in badan kusoo jiray horena usoo ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii gobolka xilligii dowladdii hore ee bahalkii dulaal dagaas marka nin muddo siyaasadda kusoo jiro rugcadaayu ahaa wuxuuna ahaa nin oday oo gobolka siyaasiyiintiisa ka mida waayo su-aasha ugu dambaysay qaraxan yaad ku tuhmaysaan inay ka dambeeyaan walaal qaraxan tuhun ma leh qaraxan waa cadiyahay argagixisada al-shabaab ayaa geysatay waa saacad iyo argagixis tuhun uma baahno kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland saahid maxamuud cali oo u waramayey haaruun macruuf